halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjada gaaggaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo weliba sidoo kale dhegaystayaal dunida dacaladeedood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasa taariikhduna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha abriil ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo badhkii duhurnimo idaacaddana barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyaradan maantana waxaa ka mid a qayb labaad oo ka hadlaysa raashinka ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in la qaato xilliyada ramadaanka iyada oo waddanka uu jiilaal ka jiro iyada oo duruufaha dhaqaalo dalku aysan fiicnayn ayaa haddana waxaa la go'aansaday in loo gurmado walaalaheenna suuqa waaheen ee ku waxyeeloobay ee hargeysa si fiican bayna hadda u socotaa
waa warbixin kale dhegaystayaal oo iyaduna ka hadlaysa arrimahaasi waxaad sidoo kale maqli doontaan arday baratay ee cilmiga injineerada oo soo sahamiyeen ashqad cusub oo loo dhisi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada qardho kaalmihii heesaa iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida booliiska magaalada kabul ayaa sheegay in ugu yaraana lix qof ay dhinteen kadib qaraxyo isixiga oo ka dhacay dugsi sare oo ku yaala magaaladaasi caasimadda waa dalka afghanistan khaalid zaredan oo afhayeen u hadlay ciidamada booliiska ayaa sheegay in koob iyo toban kalena ay dhaawacmeen markii saddex bam ay ku qarxeen dugsiga sare ee cabdiraxmaan shaahiid iyo weliba meel carruurta lagu tababaro oo ku taalla aaga zaharah oo ay ku badan yihiin shiicadu kuna taalla galbeedka magaaladaasi kabul aagaasi ayaa bartilmaameed u ahaa kooxaha maleeshiyaadka sunniga ah ee ay ka mid yihiin i s k b oo xidhiir la leh kooxda la baxday dowladda islaamka kuwaasoo halkaasi ku dilay dad deegaana oo badan ilaa iyo haddana ma jirto ciida sheegatay mas-uuliyadda weerarkan maanta dhacay doorasho ku celis ah ayaa ka dhacaysa amaba codayn ayaa ka dhacaysa east timor maanta iyada oo lagu hirdamayo doorashada madaxtooyada dalkaasi doorashadan ku celiska ayay ku tartamayaan laba xubnood oo madax bannaanida u soo halgamay kuwaasoo kale madaxweynaha xilka haya francisco luotoro guteres iyo weliba jose ramos horta oo hantiyey bilada nabadda islamarkaana ah madaxweyne hore ramos horta ayaa ku guulaystay boqolkiiba lix iyo afartan wareeggii hore dhammaanba codadkii la bixiyey bishii hore hase yeeshee waxau ku guul daraystay inuu helo islamarkaana uu gaadho boqolkiiba koob iyo konton si looga baaqsado in doorashadaasi lagu celiyo ama mar kale lagu tartamo madaxweynaha xilka haya waa guteres ayaa isaguna codkiisii amaba codadkii halkaasi laga bixiye ka helay keliya ta boqolkiiba labayo labaatan dhibic hal natiijooyinka ugu horreeya ee doorashadan ku celiska ayaa la shaacin doonaa wakhti dambe oo salaasada maanta amaba arbacada berri iyadoo qofkii guulaystana la dhaarin doono bisha meey labaatankeeda oo ku beegmaysa sanad guuradii labaatanaad ee ka soo wareegtay markii east timor ay heshay madax bannaanideeda waagaaga dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhayaana ah waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku bilownay guddi isugu jira dhallinyaro ganacsato iyo weliba culimmada magaalada boosaaso ayaa bilaabay inay gurmad ka soo ururiyaan bulshada magaaladaasi boosaaso si loogu caawiyo dadkii ku hanti beelay suuqii waaheen ee ku gubtay magaalada hargeysa sheekh fu-aad maxamuud xaaji oo ah guddoomiyaha guddida culammada iyo ganacsatada ee ka qayb qaadanaya caawinta hargeysa ayaa sheegay in ay u socoto gurmashadaasi dadkaasi dhowaana ay soo gebagabayn doonaan waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaana u warramay
runtii markii suuqa uu dabku ka dhacay aad iyo aad ayay dadka runtii u saamaysay annaguna intuu saameeyey baanu ka mid ahayn sababtoo ah suuqaasoo runtii ahaa suuq weyn oo hanti fara badan oo maxaan ku leeya dad soomaaliyeed ay leeyihiin ay taallo laga yaaba xataa dad ajunabiya hantidooda inay taallay maxaa yeelay suuq weyn buu ahaa runtii suuqii siduu u gubtay iyo hantida ku baaba'day iyo sida uu muuqaalkiisii bilicda badnaa isu bedelay ayaa waxay yeelatay dareen aad u xoog leh taasa marka waxay sababtay in qolo qof walba oo dareen leh uu dareemo marka runtii iyada oo wadanka uu jiilaal ka jiro iyada oo durufaha dhaqaalo dalku aysan fiicnayn ayaa haddana waxaa la go-aansaday in loo gurmado walaalaheenna suuqa waa heen ku waxyeeloobay ee hargeysa si fiican bayna hadda u socotaa bal lacagtaas iyo dadka laga qaadayo maxay yihiin lacagta walaa qof kasta oo dee raba inuu walaalihii taakuleeya ka qayb qaadanaya ama ha noqdaan ganacsato waaweyn ama ha noqdaan ganacsato yaryar ama ha noqdaan kuwa dhexe ama ha noqdaan shacabka guud oo qofba wuxuu awoodo uu kaga qayb qaadanayo siday weligeedba ahaan jirtay marka way socotaa ololahan muddo haddeer asbuuca ayaa wadaan bal ilaa iminka xaggee idiin marayaan marka dhaqaalahaasi
maasha allah meel fiican baan maraynaa welina runtii way socotaa hawshu ma aanaan gabagabayn waxaan ka warabi doonaa meesha aan gaarno marka aan gabagabayna haddii ilahi subxana watacaala ka raali noqdo laakiin runtii way socotaa waana wadaynaa maalmaha soo socda haddii ilahi subxana watacaala ka raali noqdo maadaama runtii dadkuna weli diyaaru yihiin inay ka qayb qaataan baahida xagga ka jirtaana ay tahay baahi weyn dadka soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaan ay runtii dareenkoodii muujiyeen oo shaqaynayaan oo rabaan inay ka qayb qaataan dadka aada doonaysaan inay lacagaha idin soo gaarsiiyaan dadka puntland oo keliya gaar ahaan magaalada boosaaso mise guud ahaan dadka ku kala sugan daafaha dunida oo dhan baa la hadlaysaan runtii dadka jaaliyadaha dibadda jooga ama reer puntland ha ahaadaan ama soomaalida kale ha ahaadaane de iyagaa gaar isu abaabulay sida ay caadadu ahaan jirtayna waxay la xiriiraan ama ay toos ula xiriirayaan halkii dhibku ka dhacay oo ah hargeysa annaga hadda meesha aan ka shaqaynayno waa maxaan ku leeyahay gobolladan puntland gaar ahaan magaaladan boosaaso aan hadda xoog uga shaqaynaynaa magaalooyin kale weli kama aanaan howlgelin magaaladan hadda aad uga maadaama ay magaalada ganacsiga tahay iyadaan xoog uga shaqaynaynaa marka waxaa hadda aanu ka shaqaynayno waa local laakiin dibadda meel kasta oo adduunka ama shanta qaaradood marka laga reebo soomaaliya gudaheeda dadka kale o dhan waxay la xiriirayaan soomaalida kalena oo dee gobolada kale joogtaan waxay la xiriirinayaan meesha wax ka dhaceen waay waxaa rabaa inaan ku weydiiyo marka ganacsatada iyo culamaa udiinka rugta ganacsiga iyo warshadaha boosaaso ayay ku hadleen dhowaan waxaa la sheegay guddi ayaa la magacaabay marka guddigaasi ma waxay tegi doonaan hadhow lacagta ay rabaan markay gaaraan oo kale hargeysa kadibna halkaasay ku wareejin doonaan guddiga gurmadka qaran ee hargeysa waa suure labaduba waa suure in de guddiga cid kamidii tagto oo halkaa ku wareejiso waa suuragal de adduunka hadda waaba la sahlay oo bangiyadii xawaaladihii baa shaqaynaya in accownada toos loogu shubo dabeetaanaha meediyaha looga sheego labadaba waa suurtagal marka hadda taa ma qadari karno marka ay hawshu dhammaato unbaa go-aankeeda la gaari doona hadii ilahay ka raali noqdo lacagta aad doonaysa inaad aruurisaan oo aad kaga qayb qaadataan gurmadka suuqa u ahayn dadkii ku ceeroobay cadadkeeda waa intee sheekh faad ma anaan saqaf ma anaan samayn maxaa yeelay runtii waxaan rabnaa wixii awooddu ay noqoto in lagaga qayb qaato oo saqafna aan laysku xadidin haddii la rabo saqafka aad samaysay waa la dhaafi karaa haddii la rabo waa laga yeelaan karaa laakiin insha allahu tacaala waxa uun muhiim ah runtii oo dhaqaalaha ka muhiimsan dareenka iyo isla damqashada iyo ducada markii dhaqaalaha lagu darana dee way kasii qurux badantah marka idinku ilaa intee aad jeceshihiin lacag ahaana aad gaarsiisaan oo cadadka is odhan kadhaan waad kaga qayb qaadan kadhaan tiradaas baa heli kadhaan waa imisa insha allah waataan kuu sheegay saqaf ma aanaan xadidin waxaan rabnaa lacagta meesha aan gaarnana markaan dhammayno inaan sheegna inta ka horeysa dee waa ka hordhac marka insha allahu tacaala xilliga aanu soo gabagabayno ayaanu sheegi doonaa meeshaan gaarnay ama waxayba ka muuqan doontaa markaan gudbino lacagta aan gudbinay intay ahayd marka weli saqaf ma aanaan samayn maadaama aanaan saqaf samayna halka aan gaari karno ma saadaalin karno dee way socotaa wixii insha allah dadku xaggeyda kala soo xiriiraan marka lacagahan aad aruurinaysaan dadku waxay nagala soo xiriiraan waxaan samaynaa accownno accownadu waa laba qaybood qayb waa accownno bangiyada aan ugu talagalnay inay sharikaduhu lacagaha ku shubaan accownana waa kuwa electroniga ah ama m m t-ga waxa loo yaqaano mobile money transferka oo ah sahalka iyo dahabka oo hadda dee labada aadka u shaqeeya ah ayaanu ku ururinaa iyaga laftigooda wax ku urura hadhowta akawnada lagu transfer garaynayaa marka akawnada lagu transfer gareeya hadhowta akawnadaasi marka lacagtu ka gudbi doontaa qofkii raba inuu nasoo wacdo dadku waana yaqaanaan dadka guddiga ku jira waa dad figars ama acyaan la yaqaano weeye oo ama culummo ha ahaadaan ama ganacsata ha ahaadaan marka waana teleefanadana laga soo xiriiraa waa anaga dee halkan soo fadhiisana ama galabdhaaf usoo fadhiisana tv-ga waliba tv-ga s b c iyo iyo idaacadda s b c iyo boga s b c waa anaga galabdhaaf usoo fadhiisana waa suuragal tviyada kale iyo idaacadaha kaleetana insha allah waa inoo qorshaysataa iyagana inaan fadhiisano marka maanta waa maalintii saddexaad baan hadda niyeysanaha inaan fadhiisano tv-ga iyo idaacadda insha allahu tacaala iyo iyo boga s b c kuwa kalena insha allah u gudbi doonaa waaya marka xilli maa jecesha inaad soo gabagabaysaan marka deeq ururintan lacagta ah runtii maadaama bilsha rabadaan lagu jiro oo ramadaanka waa iska shaqaanaa waa la sooman yahay dadku waa ganacsato waa shaqaale habeenkii waa la cibaadaysanayaa taasa waxay keenaysaa inaan waqtiga dheerayno annagoo runtii saacado badan shaqayna oo aad iyo aad uga shaqayna hawshan oo aanan hagran haddana waxaan rabnaa maadaama dee dadka aad mashquulsan yihiin inaan waqtiga dheerayno marka waxaa dhici kartaa wiig kale ama usbuuc kale oo hadda kabacdi inaan sii wadno haddi ilaha ka raalnoodo ugu dambeynta waxaa rabaa inaan ku weydiiyo tabarucan iyo lacag aruurintan aad kaga qayb qaadanaysaan suuqii gubtay ee magaalada hargeysa waxaa ku jira ganacsatadii culamaa udiinkiiba lacagta bixinaya iyo bulshadii marka bal magac u bixi lacagtaas hadhow marka la wareejinayo cidda mxuu ahay ay noqonayso inay lacagahaasi ka timi wa way iska imaan doontaa insha allah marka la gaaraan sheegi doona haddii alla idmo dee waxay ka timid dadka hadda degaanadan degan oo dhaqaalaha ururinaya ayay ka timid marka waa laga yaabaa dee intaan shaqada wadno in cid kale wax ku darsato oo markaa magacuu isbedelo waa suuragal laakiin almuhim deegaanadan inay ka timid unbay caddaynaysaa gobolada puntland oo aan joogno bulshadu runtii waxa weeye akawnadaas aan samaynay oo runtii bogoga yaala ayay lacagta kusoo diri karaan runtii waxaan ugu baaqaynaa qof kasta meesha uu joogo oo uu dhaqaalaha gaarsiin kara inuu gaarsiiyo si ay walaalahan u gaarto dhaqaalaha ugu badan oo la ururin karo saan kuu sheegayna dhaqaalaha waxaa ka muhiimsan isla dareenka nabigeena sala alla alay wasalam wuxuu leeyahy mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa taraaxumihim ka mathali ljasad sidii hal jir oo kale in laysula danqado oo laysula dareemo taasaa runtii muhiima dareenkeena wuu muuqdaa
wagaag dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa sheekh fu-aad maxamuud xaaji oo ah guddoomiyaha guddida culimada iyo ganacsatada magaalada boosaaso oo u waramayay waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu jaleecno qasiidooyinkii bisha ramadaan jawaal caalam saayimiina dhegeystayaal aynu qasiidadaas intaasi kaga nimaadna islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo dhakhaatiirta ayaa iyo weliba aqoon-yahanada ku takhasusay cuntada iyo weliba nafaqada ayaa inta badan marka la gaadho bisha barakaysaneen ramadaan waxa ay bulshada la wadaagaan qaabka ugu habboon ay dadku cuntada u cuni karaan maadaama uu isbedelo jadwalka cuntada la cuno xilligaasi waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad ee waraysi ku saabsan arrintaasi maxamed faarax kibaar oo hore bare oo ah aan idhaahda baraka jaamacadda hoon ee magaalada boorama ayaa arrintaasi sharcaad ka bixinaya waxaana aan la kulmay islamarkaana ugu warramay wariyaha v o e boorama haashim sheekh cumar good
maxamed faarax kibaar bal waxaad ka warrantaa cuntooyinka aad sheegtay in lagu cashayn karo laguna suxuuran karo oo qofka soomani waxaad sheegtay in cuntada wadaniga loo kalku wanaagsan yahay garowga oo kale iyo galleydu maxay faa'iido u leeyihiin qofku haddii uu ku casheeyo ama uu ku socorto
maadada waxaa soo horraysiinayaa gelayga gelayda la ydhaahdo qofku hadduu ku caashiyada ku suxurto waxay faa'iido leedahay waxa laydhahdo horta maado laydhaahdo maado gal laydhaa baa ku jirta caloolistaag qofkaasi kuma dhaco caloolistaagana horaan uga soo sheekeeyo tobic horood iga qaaday taasi waa mid weeye qodobka kale dadka macaanka iyo dadka macaanka iskaga shikaysan maadaama dunidan iminkaan ku jirnay macaan looga shikaysan yahay waxaa laydhaha tamar qunyar siidaysaa laydhahdaa jidhkaaga mar wada galaysa kolba in yar bay sii daynaysaa laakiin haddaad faracad cunto geleyda nuuca faracadda laydhaahdo dadka waaweyn waa laga yareeyaa tamartiibaa jidhkaaga wada galaysa oo galkiibaa laga saaray timirta faa'iidada kale ay leedahay geleydu waxaa ka mid a caafimaadka wadnahay kor u qaadaa faa'iidada kale ay leedahay waxaa ka mid a xiidmaha iyo dheef mareenka kansarka ku dhaca dadka kuma dhaco malawadka iyo intaasi rigtamka meel laydhaahdo ee saxaradu soo marto baasha laydhaa mabaasiirta dadka ku dhacdana kuma dhacdo taasi waxa weeyaan baalka laydhaahdo baasha laydhaa geleyda garowgu muxuu faa'iido leeyahay xanuunnada laydhaha coronic disiiska hadday tahay hadday tahay dhiikar hadday tahay macaan hadday tahay stroog waxaasoo dhan buu ilaaliyaa midda kale kaas wuxuu keenayaa long society baa laydhaha muddo dhan baad dheeragsanaanaysaa caawa dad ku cashayso maantao dhan tamartaadu waa ful ma gaajoonaysid maantao dhan long society baa laydhahdaa waxaa kaloo laydhaha anti oxidant waxaa laydhaha firi raadikalis baa jiroo jidhka intuu jidhku hoos u dhaco tamartaadu iyo combonentiska waxyaabuhu ka kooban yahay werwer iyo daal iyo tacbaan kugu abuura taana uu kaa yareeyaa waxa layaaba laydhaha caabuqa dheef mareenka ku dhacaana hoos buu dhigaa baalkaa waxaa kaloo soo raaca baalka laydhaha qamadiga qamadiga faa'iidadiisa waxaa ka mid a wadna xanuunku hoos u dhigaa waxaa kaloo ka mid a obesitiga inaad buurnaato ood naaxdo taana hoos buu dhigaa waxaa kaloo ka mid a baasha la yidhaahdo heedda waa baasha ugu faa'iidada badan leh baashaas heeddaa dad badan ma yaqaanaan marka heeddu faa'iidada ay u leedahay dadka sooman inay ku suxuurtaan maxay tahay maxayse ka helaan
heeddu faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid a kow horta tamar kayra caadiya ku siinaysaa tamartaasi marma soo wada disa mudday soo daynaysaa welibana heeddaasi aad looma tumaya marka hore iyadoo sideedaa la karinayaa tamartay kolba in yar kuu soo daynaysaa maantao dhan ma daalasid mana gaajoonaysa kaasi waa qodob sidoo kale waa sayf dadka macaan kale oo waxba uma dhimayso heerka tamarta jidhkana korna uma kacayso hoosna uma dhacaysa halkii loogu talagalay baa ku ilaalinaysaa waxaa kaloo ka ilaalinaysaa baalka laydhaha caloolistaagay ka ilaalinaysaa waxaa kaloo kor u qaadaysaa waxa laydhaha traffic effect baa jira inay si fiican u shaqayso dheef mareenkaaga inuu si fiican u shaqay keenaysaa maskaxda biniaadankana fresh bay ka dhigtaa tamar badan bay siisaa dhiigga duxda raacaysaee subagga laga qadilaana hoos bay u dhigaysaa markaa nuucyo fara badan bay leedahay nuucyadeeda fara badan soomaalidu ma taqaanee waxaa la mida mid laydhaha outflek baa ka mida waxaa ka mida outgain baa ka mida nuucyo badan bay leedahay kuwa waddankayna laga helo heedda ee ay dadku isticmaali karaan kuwa kamida markaad u tilmaamto heedda ay heli karaan ee wadaniga xabadda awtiska laydha etoobiya inooga timaada taaba u fiican iyagoo boorashana waa la helaayo qasaacaday ku jiraan ta qasaacadda ku jirtaa welibana dadka waaweyn baa la yar siiyaa in aan dhaajeshankuoga sida fiican u shaqayna ama gastraitis kale mineralis iyo macdana saydana waa lagu daraa marka innaga teenu waa taawdka laydhaa ugu caansana ugu fiican weeyaan taabaa la badsanaya dadka qaarkii waxay isticmaalaan suxuurta oo kale sarreen noocyo badan loo kariyey muxuuse faa'iide leeyihi sarreenku in lagu suxuurto maadada sarreenka la idhaahdo had iyo jeer waxaa lagu taliyaa dee inagu cilmigan markaan sheegayno dee adduunyadao dhan baan ka hadlaynaa loo kalna dee kii markaan soomaali la hadlana waan la hadli doonaa dadka alkoosha caba dadka khamrada caba ayaa lagula taliyaa baalka inay si fiican u isticmaalaan alkoolka jidhkooga halkay ka geli lahayd ayuu baalkaasi reduus gareeyaa u yareeyaa markuu qofku khamradii alkoolkii caba dadkaanan muslimka innaga waa inaga xaaraan waxaa kaluu sameeyaa had iyo jeer daqiiqdana waa laga sameeyaa sida isagii qamadiga daqiiqda qamadiga laga sameeyaa obesity bay keentay dadku way ku naaxaane tan laguma naaxo oo dadka waxay ka dhigtaa caatoay ka dhigtaa tasareenku innaga soomaalida lama yaqaano daqiiqdaasi isaga laga sameeyaa nuucyo badan baa laga sameeyaa saambuusaa laga samaysan karaa roodhi baa laga samaysan karaa luxoox baa laga samaysan karaa daqiiqdaa marka laga samaynaya sida malaawi iyo waddanka tansaaniya laydhaad macdanay ku dartaan sida iron iyo fitamin a iyo bay ku darsadaan sidaa daraaddeed dadku waxay ka dhigaan dadka cunto dheeli tiran buu ka dhigaa maadaama dadku cunto dheeli tiran helaanna nafaqadara way ka fogaanaysa xanuunadii maadaama qofkii uu sooman yahayna cunto dheeli tiran buu noqonaya qofkii nafaqadiisii hoos uma dhacaysee markuuna soomanayn iyo markuu soomanaaba nafaqadiisii meel wanaagsan buu ka ilaalinayaa wax allo waxa xanuun ee biniaadanka ku dhacan hoos buu dhigaa dheefmareenka ku dhaca had iyo jeerna wuxuu ilaaliyaa gebowga u ilaaliyaa calool istaagka u ilaaliyaa dhiigga kor buu u qaadaa maadada ayroonta ku badan fitamiin b maada laydhaa ku badan oo skin biyuuti keenta oo jidhkaaku had iyo jeer inuu qurux badnaado timaha dadka ka daadanayana uu yareeyaa waxaa lu keenaa immunitiga difaaca jirhkana uu difaacaan xanuunana qofka kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo bare ka ah jaamacadda hoon international ee magaalada boorama kana dhiga maadooyinka cuntada iyo nafaqada oo inooga warramayey cuntooyinka bisha rabadaan faa'iidada u leh qofka sooman oo inooga warramayey cuntooyinka bisha rabadaan faa'iidada u leh qofka sooman qaybo kale uu kaga hadlayo aqoon-yahan maxamed isla cuntooyinka rabadaanka qofka sooman u habboon inuu isticmaalo wakhtiyada afurka cashada iyo suxuurta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeenna dambe ee laanta afka soomaaliga ee v o a cuntooyinkaasi oo mid walba faa'iidada uu qofku ka helayo uu inoo faahfaahin doono aqoon-yahan maxamed haashim sheekh cumar good v o a boorama
waagaag dhegaystayaal haashim iyo weliba maxamed baad iyo aad ayuu mahadsan yihiin oo inala socodsiinaya waraysigaasi ku saabsan bisha barkaysana ramadaan iyo weliba cuntooyinka sida loo qaato haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska ayaa toddobaadkan bartankiisa la isugu soo noqonayaa horyaalka dalkaasi oo caawa goor dambe kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united ayaa ku kulmaya gegida anfield ee magaalada liverpool labadan kooxood oo dabcan la tilmaamo inay yihiin kooxaha isugu naceb markay noqoto ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska laakiin awoodoodu in dhoweyd ay aada u kala sarraysay ayaa markasta ay kulmayaan haddana labadan kooxood waxaay soo bandhigaan kubad ay taageerayaashu si weyn u jeclaystaan kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa waxay awoodeeda isugu geynaysaa sidii hogaanka horyaalka ugu yaraan hal maalin kaga faramaroojin lahayd kooxda kubadda cagta ee manchester city oy sanadkan horyaalka hanashadiisa ku loolamayaan halka kooxda kubadda cagta ee manchester united-na ay xusulduub ugu jirto sidii u xaqiijin lahayd kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka ingiriiska oo ciddii buuxisaa ay usoo gudbayso ciyaaraha champions leaguega ee xilli ciyaareedka dambe kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa loolanka ugu weyn kala kulmaysa kooxaha tottenham hatspa iyo arsenaal oo iyaga laftoodu u xusul duubaya hanashada kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa kulankan imanaysa iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay horyaalka dalkaasi aan ciyaarin oo koobka f a kaabka kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee manchester city halka manchester united iyo xidigooda christiano ronaldona ay guul qurux badan kala soo noqdeen garoonka kooxda kubadda cagta ee norway oo ciyaaryahan christiano ronaldo weliba uu saddex gool dhaliyey dhinaca iyo wadanka sbainna haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa guuldaro lama filaan oo xanuun badan u xaalaqsiisay kooxda kubadda cagta ee cadis oo ah kooxaha ugu tabarta daran ee horyaalka wadanka sbain kooxda kubadda cagta ee barcelona oo aan sanadkan horyaalka dalkaasi laga guulaysanin ayaa guuldaradan xanuunka badan ee ku dhacday waxa ay ku keenaysaa kooxdu rajadii ay ka qabtay inay ugu yaraan celiiriso kooxda real madrid inay halkaasi kusoo idlaato waana kulankii labaad oo xiriira oo kooxda kubadda cagta ee barcelona lagaga badinayo gurigeeda iyadoo toddobaadkii hore halkan lagaga reebay koobka kooxaha qaaradda yurub ee uruba liga oo kooxda frankfort ay gegida camno stadium ku garaacday kooxda kubadda cagta ee barcelona dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee wadanka maraykanka oo haatan lasoo gaaray wakhtigoodii isreerreebka iyo kalabaxa ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa kulan aada u xiiso badan uu dhex maray kooxaha kubadda kolayga ee golden state warriors iyo denver nuggets kooxda kubadda kolayga ee golden state warriors oo labadii sane ee lasoo dhaafay aan usoo gudbin ciyaaraha isreerreebka ayaa haatan waxa ay guulaysatay labadii kulan ee ugu horreeyey toddobada kulan ee dhex maraya labadan kooxood ee denver iyo golden state warriors ciyaaryahan stephen cory oo dhaawac uun ka soo noqday dhowaantan oo weliba ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa soddon iyo afar dhibcood u dhaliyey kooxdiisa kubadda kolayga ee golden state warriors kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid a philadelphia sixers ayaa waxay ka badisay toronto raptors kooxda kubadda kolayga ee dallas mavericesna waxay kasoo guulaysatay kooxda utah jazz labadii kulan oo la ciyaaray labadan kooxood min hal kulan ayay badiyeen halka kooxda philadelphia toronto labadii kulan oo la ciyaarayba ay ka guulaysato philadelphia ay haatan hogaanka u hayso oo laba kulan haddii ay badiso ay wareega kale usoo gudbi doonto wahaga dhegeystayaal guud ahaana xubintaana ciyaara inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascad weydila sida iyo nabadgelyo
maxamuud mascad ayaana inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha dhegeystayaal gabagabada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu maraynaaye markana aynu diba jalleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan salawaatullaahi cala alkhayri khalqi maxamed mukhtaari dhegeystayaal qasiidadaasina waxaa ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afartan galabnimo intaynu isugu iman doonno waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo